عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا بالا علينا باب البول قائما وقاعدا baabu xukmi lbowli balkaadida baabkeedii waaye ama xukumkii qaa'iman xaaliya isagoo taagan ruuxu uu kaajo iyo waqaacidan xaaliya isagoo fadhiya oo bal baabku kollay xadiidka uu inoo keeni doonaa laba tarjamoo dambena waa u dhigan doonaa waana xadiidka nuune laakiin waa laba tarjamoo kaloo xadiidka waxyaalihii lagaba qaadanayay uu sheekhu raximahu llahu tacaala dee cunwaan ahaan iyo tarjaam ahaan u muujinayo waxay nooguba imanaysaa bal ama uu baabku u baabaysan yahay bal haddii uu ruuxu taagni ku kaajo maxaa xukumkeedu yahay ma bannaantay mise ma bannaana taas fadhigu de waa si lagu yaqaanay ee asalka ahayd oo lafdiga xadiidka inooguma imanayo ee tan haddii xataa laydhaah way bannaantay dee fadhigiina iyadaaba asalah oo min baabi awla ayuu noqonayaa ee bal wixii baabkaa kuba yimi ayuu ama baabkaas buu u baab yahay mowduuca xadaanaa aadamu qaale xadaanaa shucbatu can ilacmashi can abi waa'ilin can xudayfata qaala annahu qaal rijaasha kollay sanadka caawaba guud ahaan waa saasoo wax cusuboo saasa waxaa la arkaa inaanay wax la sheegaa kuba jirin ee waadadaynu soo wada marray aadam ibnu abiiyaas iyo shucba iyo alacmash abwaa'ilkanna dee kunyadiisana aada buu mashhuur ugu yahay in magaciisa salamat bnu shaqiiqna isna aada buu mashhuur uguba yahay kunyada abuu malaa uu kagaba sii shuhro u badan yahay waa taabici weyn weeye marka abwaa'il baa xadiidka wuxuu ka warinayaa xudayfat bnulyamaan oo qaala wuxuu ihi xudayfa ataa uu yimi annabiyu sala allahu calayhi wasalam subaadata qowmin qowm meeshii gudaafadooda ahayd ay xashiishka ku daadin jireen taas buu yimi oo idaafadan loo idaafinaya waa ikhtisaasoo dee iyaga waa waxay iska soo xaadheen iyo gudaafadoodii halkii ay kuba daadin jireen ee milki ahaan maaha adugu qowm subaadadood buu yimi fa baala rasuulka ilaahay uu kaajay salawaatullaahi wasalaamu calayh qaa'iman xaaliyo isagoo taagan ayuu kaajay uma dacaa wuxuu dalbay bimaayin biyo oo isagaana la socdayba xudayfa ee isagu ka dalbay biyo inuu u keeno fa ji'tuhu waxaan ula imi bimaa-in biyo oo fatawada'a uu weysaystay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh biyihii ayuu ku weysaystay bal sidaan sheegayo laba tarjamoo kale ayuu inoo keeni doonaa waana xadiidkanuun asaaniidun baa soo yar kordhin doonta alfaadaha imaka aan riwaayadan inoogu sugnayna insha allahu tacaala xadiidka siwaayad ee marka riwaaya xadiidkanunoo dee duruqdiisa kale wixii siyaadaad ahaa bal halkan waa inoogu keeni doonaa iyadoo muslimiin ay laba wadaagsadeen oo xataa siyaadaad aan halkan kuba sugnayn bal xadiidka maxaa iyada inooguba sugan rasuulka ilaahi horta salawaatullaahi wasalaamu caleyh inuu kaajay oo u taagni kuba kaajay way inooguba sugan tahay saddexda baab ee uu noo dhigan doonana dee alfaadaha uu keeni doono fadhi iyada marna kumuu soo aroorin ee fadhigu wax imika uu halkan tarjamada inoogu dhigtay dee kol haddii bal xadiidkan aan ka qaadano in ruuxu isagoo taagan uu kaaja ay markaa bannaan tahay fadhigii oo asal ahaa oo xagga marka leega asturnaanta iska ilaalinta kaadida layskaba ilaalinayo laskaba dhowrayo layska dhowrayo iyo markaa jaanibka iyo tanasuha aada uga dhow ugana mudan ee iyadu min baabi awlaa ayuu bal noqonayaa ee waxaana kollay qaacidan oo kale oo kuba ishaaraya axaadiid adigu timi oo ah rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa weeye inuu in dee kaa fadhi ku kaaji jiray ama kuba kaajo iyagoon caado aanay u ahayn haaliban markay kaadi unuu tahay malaa carab waqtigaas inay barhkood qariibsadeen oo yidhaaheen bal eega wuxuu u kaajayaa sida waxa weeyaan haweenaydu ay u kaadido ayuu uba kaajayaa bal markaa lafdigaas ishaaradeedna kollay lafdigan qaacidan waaba iyada waxa weeyaan waa dee kuba ishaaraya bal xadiidku iyadoo duruqdu inooga socon doonto waxaynu soo maray ama dee rasuulka ilaahay sugan inuu markaa uu kaadi iyo waxyaalahaas dee xadiidkii muqiirana waatan ku soo maray arrinta inuu la fogaan jiro u dadka kala fogaan jiray bal iyadoo safar laba yahay oo habeenna tahay oo meesha aan laba deganayn buu intii la deganaa kaba dheeraaday oo ninkii laba socday waa saxaabigii muqiira saynu soo maray xataa isaga kaba qarsoomay alfaada kitaabkana qayba ay kuba dambeeyaan bal markaa dee kutubta kalena way kuba sugantahay rasuulka ilaahay idaa dahaba almadhaba abcad waa fogaan jiray ilaa uu dadka indhahooda kaba qarsoomo xadiidkana waxay iyada inooguba sugan inuu rasuulka ilaahay balqowm meeshii masbaladooda ama gudaafadooda ay ku daadin jireen muudheeraane uu rasuulka ilaahay bal uu kuba kaajay oo uu taas bal markaa jaanibkaas iyo dee umuuraha aan soo maray kollay culimmadu waxay yidhaaheen bade rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaa badnayd inuu dee masaalixda guud ee diinta iyo muslimiinta inuu kuba shuquloonaan jiru dadka uu laba fadhihi jiray dadkii markaa saxaabadiisi aydna inuu aqaladooda dee soo siyaaran jiro uu sooba booqan jiray oo kale ama koodii xanuunsanayay marka rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markaa tani waa laba dee imaka waxa weeyaanuun laba arrimood baa gudboonaaday oo laba mafsadaa meesha timi ama laba maslaxana jaanib kale waabada odhan karnaa mid weeyaane iyadoo dee umuurahaasi ay jireen oo la arko fadhi inuu dheereeyey ayaa kaadi intay qabataa la arkaa kaadidiina dee inaanay kuba sinteen meel dheer ama adkaysi xajiska la xajisaa darar iyo dhib kaba badan dadka indhahoodoo lagaba qarsoomo walow deesan arki doono saxaabigani uu dadka kaba asturayay taas darar iyo dhib kaba badan iyo mafsado kaba weyn tan iyada kuba sugan dadkoon lagalaba dheeraan xaajadii ama kaadi aan lagaba dheeraani taasi inay dee kaba dhalan lahayd oo haddaba itiqaaw ama waxa weeyaan dee acdam ilmafsadatayn bay tani ahaydba oo ah waa mid oo iyadoo lala dheeraa lagala dheeraan waayo oo dadka indhahoodii lagalaba dheeraan waayo dee kol haddii rasuulka ilaahay caadadiisii inaanay ahayn waa nooc mafsado kaadi ku hayso oo dhici karta inay darar caafimaad iyo wax kaleba kaba yimaadaan haddii la xejiyo uun oo laysku xejiyo uun iyadana mafsadada kaba ratimaysa waa mafsado kale oo dhici karta weliba taa kaba sii weyn haddaba labadan mafsadee meesha yimi si bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaaladan waxa weeyaan dee labada mafsadoodii weyneed meesha ay ugaba baxdo ayuu tan ulaba yimi oo arrinkuna waa ahaa rasuulka ilaahay inuu dheerayn jiray fadhiga masaalixda ummadda uba fadhiisanaya ziyaaradoodana uu badan jiro awqaadda qaarkeed markay tani kuba timi ama xaaladan aanu dee meel dheer laba gaadhi karahayn bal taasi weeye arrinkan xagga marka la eego in waxa weeyaan rasuulka ilaahay caadadiisu waxay ayd inuu fadhi kuba kaajo xadiidkana taagnay baa inooguba sugan caaishoo kale siay tirmidiiyo wariyeen waxaabay iyadu lahaydba cidda idinku tidhaha rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taagni buu ku kaajay hakaba rumaysanina fadhi un mooye wax kale kuma kaaji jirin taas bayd dee waa si ay ogeyda saxaabigan waa kan inoo soo naqliyey xaalad dabadeedna way ahayd beeb sababta maanta tan keentay iyadoo caadadiisii badnayd taa ay ahaydna kollay umuuro dhowray culimmadu ay kuba cileeyeen barhkood yidhi meeshan dee uu bal maalan uu halkaas kaadidiba ay kuba qabatay dhici karta inaanu laba sii fogaan karin meeshina dee waa xaafadii dhexdooda oo kale muu bixi karahayn oo kolley muu yar durki karahayn meeshaas oo kale ayaan dee u subanayn inuu fadhiisto barhkood way yidhaaheenoo dhinacan isaga qaabilayaaba aada u sarreeyey taas waa bacdigood say yidhaaheen shaafici iyo axmed iyo waa ay soo naqliyeenba carabi inay caadaba u ahayd in haddii dhabarxanuun iyo waxyaalahaasi jiro ay taagni oo lagu kaajo ay caafimaad bidi jireen ama islahayn caafimaad baa halkaa kaba imanaya bayhaqi iyo xaakim iyana waabay wariyeen in waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigaas halkan maqbidka waa halkan xagashii ama dee jilibka hoostiisoo kale halkaa lugtu kaba laabanto uu xanuun kagaba jiray ama wax dee adigu uu jarxi jiray ama wuxuun aanu la makansanayno u suurtogelinayn inuu fadhiisto oo taa daraaddeed bay ahayd bal umuuraha waa lagu cileeyey marka haddii tan dambe ay sugantaho xadiiaan looba soo naqliyeyna tacliilaadka kaleo dhan waan kaa maarmilayna laakiin isaga naftiisa sanadkaa daciife kolley malaa qowlka ugu daahirsanuun waxa weeye halkan in rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisanuu laba yimi waa caddayn uu caddaynayo uun libayaan iljawaas oo ruuxii dee waxa weeyaan hadduu kaadidii iska dhowro oo uu iskaba ilaaliyo onay kuba duulduulino waata aynu soo marray duulduulkeeda cadaabulqabri inuu kaba imanayo dembi weynba ay tahay haddii la iskaba dhowri waayo taa uu iskaba dhowri karayo hadduu taagni uu kuba kaajo in dee sharcan xaaraam aanay ahayne libayaan iljawaas waana arrinka ugu daahirsan waayo waxyaalaha kale tacliilaadka kale culimmada ay kuba cileeyeen dee ka ugu meesha wax waaridii waa kaa in nabar jiray ama jurxi jiray halkaa maqbidkiisa isagana sanadkiisa daciifo imika halkan xukun kama ratibayno ee waxa adigu ay tahay arinta ugu ahamsanee bal imika halkan ama ugu daahirsane in la yidhaaho rasuulka ilaahi wuxuu tan u sameeyey libayaan iljawaas bal xadiidkana waxyaalaha inoo dhiman baan nidho waa kuwan inoo soo socda biyahana waa ku weysaystay kolley saxiixa muslim iyo weysadaas inuu labada khuf masaxay ayaa kuba jirtay intii kale markuu acdaadii kala weysaystay oo taasna faa'iido kale oo ay nooguba sugantay ah rasuulka ilaahi on safar ahayne magaaladii joogo magaaladii degan xadar ah inuu labadii khuf masaxday oo khufka oo la masaxda dee sidan hore usoo maray haddii la negi yahay iyo haddii safar la yahayba muddadu ha kala badnaata la masaxanayaaye waa wax jidaysan baabulbawli kaadida baabkeedii weeye cinda saaxibihi ruuxa saaxibkiisa ujeeddadu waa kan baa-ilkee kaashaya waa ruux la socday wada socdeenun agtiisii isagoon kaba dheeraan uu kuba kaajo iyo watasaturi asturkii la iskuba asturayay bilxaa-idi jidaar iyo waxyaalo dadka la iskaba asturayay dee marka aan lala dheeraan ee meel bannaan aan lalaba tegin ama meeshani meel loo dhisay oo loogu talagalay kanii finaanay ahaynba xadaثna cثmaan بن abi shaybta qaala xadaثna jariir can mansuur can abi waa'ili can xudayfata qaala anahu qaal waa xadiidkii hore aynu imakaba soo baxnay wuxuu acmash iyo shucbo iyo aadam oo sanadkii inooguma sugnaa imaka halkan inooguma sugna abu waa'il iyo xudayfa sanadkii hore ka baaqi ah waa sanad kale oo xadiidkii leeyahay mansuurna waa mansuur ibn lmuctamir jariirna waa ina cabdilxamiid qaala wuxuu ihi markaa xudayfa ra-aytunii waxaan is arkay ana aniga iyo wanabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaan is aragnay natamaashaa xaal aan soconayno oon wada soconno oon wada soconno ayuu leeyahy kole ra-aytunii taade oo faacilkii ee ya-dan iyadna mafcuulka dhacday labadan damiir shaksi keliya ku wada dhacayaanoo isagaale waan is arkay waana khasaaista afcaal lquluub walow ru'yadan basariyadana ay raaciyaan oo ah laba damiir oo wax keliya wada noqonaya inuu maalan dee waxa weeyaan oo ficil iyo faacilba ah in dee waxa weeyaan sidan oo kale ficilka ay wada raacaan afcaasha kale kama dhacdo haddaba waan isarkay buu leeyahay anaadan wuxuu laba yimi si uu dee cadafkan wanabiya ya-da uu kuba cadfayo ama damiirkaas uu laba yimaado cadafka ugu hagaago haddaba ra-aytunii ana iyo wanabiya sala allahu calayh wasalam natamaashaa xaalaan wada soconno waxaa macnuu yun aniyo rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh wada soconno rasuulka ilaahay baan la socday fa ataa rasuulka ilaahay wuxuu yimi subaadata qowmin dad ama qowm meeshii gudaafadoodii iyo xashiishkooda ay kuba daadinayeen buu yimi oo khalfa xaa-idin gidaar gadaashii ahayd oo jidaar bay ka dambaysay iyaduna oo dee jidaarkii kaadiyaxaasi kumay dhacayn subaadadii buu ku kaashayaan laakiin halkan ay ku kaajayaan laakiin meeshan ay xashiishka ku daadayeen baa xaa-id baa markaa dhinacii ama gadaashii ay ahayd markaa xagga hore xaa-idkii baa ka asturaya rasuulkii ilaahay waa kan leh watasaturi bilxaa-id waayo xaa-idkii baa ka horeeya faqaama wuu istaagay kamaa yaquumu axadukum axaadkiin sida uu isu taago oo kale oo ujeeddadu midka idinka idin ka mida waa taan nidhina taasi markii hore dee intaan shareecada iyo aadaabteedan iyo umuurahan ay jidaysay iyo taa aanay imanba iyo iska ilaalintan kaadida layskaba dhowrayo keenaysa bal ruuxu inta badan dee inuu fadhigii kuba kaajo iyagaasa yeeli jirayba haddaba sida midkiinba isu taagoo kale markaa uu kaajaya ayuu isu taagayoo fabaala uu kaaji fantabadatu waan fogaaday minhu rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo dee caadadiisu ay ahayd baan dhisaa dadka xataa ruuxa laba socdo sii muqiiraba uu yeelay xataa isaga inuu kaba durko ayuu isagiiba dee waxa weeyaan saan yeelay oo rasuulka ilaahay baan ka durkay ayuu yihi fantabadtu minhum fa ashaara ilaya anigu gacantiibuu ii ishaaray waa ii ishaaray isagoo le soo dhowow lafdiga bukhaari tan baa inoogaba sugnayd dee isaguna ha ka durka markaasee meel uu ishaaradiisana ka arkayo bal taas bay ayd isagiina ugaba muuqdo rasuulka ilaahay baa salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagii u yeedhay isagoo u gacan haadiyey uun saxiixa muslim baa waxaa dhacay riwaayo uu leeyahay oo ah fatanaxaytu faqaala udnu fadanawtu waan ka durkay rasuulka ilaahay markaasuu rasuulka ilaahay yidhi soo dhowow oo daahirku ahaa inuu hadlay laakiin riwaayadan waa xadiid keliya riwaayada bukhaari baa inoo fasiraysa unuda kuwa sugan saxiixa muslim inuu macuu yahay ishaaradoo ishaare ahaan uu uguba yeedhay oo uu yidhi u soo dhowow taas saa daraaddeed lafdiga muslim lagama qaadanayo inay dee la idhaaho ama daliil loogama qaadanayo ruuxu markaa uu xaajadiisa gudanaya inuu hadlaa inay bannaan tahay waayo lafdigu walow unudaasi ay soo aroortay lafdigan ee xadiidka keliya wadayiin baa fasiraya oo ahaa rasuulka ilaahay yeedhitaankiisana uu yeedhay waa can dariiqi lishaara ishaaray ahayde muu hadlin oo unudaasi macnaha ashaara unbaydsa lafdigan imika inooguba sugan markaasuu yidhi soo dhowow oo dee wuu ii ishaaray fa ji'tuhu waanu imi fa qumtu waan istaagay oo wuxuu tan uguba yeedhayna waxay ahayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xagga hore jidaarkaa ka xigay dee meeshiina kol haddii ay qowm subaadadood ay toomi aqaladina ay ku dhow yihiin waa meel la marmarayo kolley ay dhici karta cidi inay soo marto haddaba inuu rasuulka ilaahay dadkaa uu asturo uu isaga saatir u noqdo xagga dambe intuu kaba joogsado xaggan gidaarkiibaa ka horeeya ee dhabarkiisana uu soo duwo oo bal ciddii bal suurtagal ahayd inay meeshaa soo mareen ishoodii uu kaba qariyo ayuu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh uguba yeedhay oo dee iyada halkanna waxa weeye waa arrinkan walow ay ahayd fogaan inuu fogaado maanta aanay tiina dhicin bal gees xaaid baa ka asturaya dhinaca kalena inuu isagu uu ku soo dhowaado oo bal matalan saatir ugaba noqdo ama kaba asturo ciddii ay suurtagal ahayd inay halkaas sooba marto waqtigaas ashaara ilaya fa ji'tu waan imi fa qumtu waan istaagay cinda caqibi halkii cidhibtiisii waa dhabarkiisii ayuu rasuulka ilaahay joogsaday isagoo isaguna sii jeedsanaya xataa faraqa ilaa uu xaajadiisii dhammaystay oo uu kaba faaruqay weeye oo bal dee waxa weeyaan xaaladan oo kale oo weliba taagni ah oo taas oo ay bal matalan tan cumar iyabaa laga soo naqliya alqiyaamu axsanu lidubur oo ujeeddadu hadduu ruuxu taagni ku kaashayo oo kale hadduu fadhiiso waxaa dhici karta fadhiga naftiisa isagoo hadda kaadi un ahayd haddana inay neefi kaba timaado taasoo kale laakiin taagnidu oo kale waxay ilaalin iyo xafid u tahay dabadiiba too in dee waxa weeyaan riixiyo waxyaalahaasi ruuxii kaba yimaadaan waaran haddaba dee taagnida way hedoo dee naxaajo kale ma ahda kaadi bay ahedee rasuulka ilaahay si maslaxadan kale ay u xasisho oo dadkii ugaba asturo ayuu isagii u yeedhay dhabarkiisuu joogsaday isagoo kaba sii jeedsanaya bal umuurahan rasuulka ilaahay yeelana dee markay xaajo ama umuura ay timaado dee waa umuuro wada jaa-isa waana taan marka hore nidhi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaanuusan u yeelayba inagoo iskaba dayna tacaaliishii kale ama lugtaa xanuunayso waanu fadhiisan karayn ama meesha baa taagnaydoo waxa weeyaan hadduu fadhiisto dee iyadii baaba kaba sarrayn lahayd oo kale waxa dhici karta rashash inuu yimaado ama bal matalan taasoo dhabar xanuunkaoo kale iyabay iyaga dee dawo ahaan kaba dayi jireen taagnida ay kuba kaashayaan oo carab bay taasayd umuuraha haddaan meesha ka wada saarno waa rasuulka ilaahay tan wuxuu yeelay ficilkan liljawaasi weeye bannaani ay taasi bannaan tahay ruuxee laakiin midun baaba jirta shay bannaan weeye marka lagu leeya way bannaan tahay waa sunne maaha oo halkan ficilkan libayaaniljawaas loola yimi sunnanimo lagama qaadanayo jaanib kalena waxaan soo ogaanay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi adkayntii uu aada u adkeeyey ruuxan kaadidiisa iskaba dhowrin iyo wiciidkii weynaa kuba yimi marka ruuxu hadduu dee balkaadidii inta karaankiisa ahayd duulduulkeed iyo waxyaalahaas iskaba ilaaliya ama meeshan uu ku kaajaya meeltaa uu aamin kaba yahay ay tahay dee bal matalan taas waa arrintan la odhanayo shay jaa-isa weeye in bacd alculamaa oo iyagu kaba dhigay inay taasi in waxa weeyaan mansuukh tahay oo markii hore uu maka joogay tan uu laba iman jiray xadiid caaisha ayaa isaguna saa kuba yimi wamaa baala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam qaa'iman mundu unzila calayhi alqur'aanu rasuulka ilaahay taagni kumuukaajin laga bilaabo waqtigii qur-aankuu kusoo degay intii hore mooyaane bal taas dee iyadu waa u xasba dilaaciha madiinana arrinkani way ahaydee maka may ahayd saa bacdigood ay yidhaaheen waa mansuuqna dee arrintan xadiidkan aan hayno madiine dhexdeed ahaayo xudayfatu bnu yamaan bal maalintii beder dabadeed bay yimaadeen uu madiine soo gaadhay waayo dagaalkii beder iyadoo uu socdo ayay isagii aabihii iyagoo muhaajiriina ay yimaadeen qoraysh baana qabatay oo cahdi bay kaga qaadeen inaanay la dagaal gelin oonay xaggooda kuba baydhin oo dee markaa dagaalkaa kamay qayb gelin laakiin uxud waa joogay aabihiina uxud baaba lagu dilay haddaba waqtigaas baydo waa madiino bal umuurahaas waa mansuuqna kolley dee ma aha imaka halkan wax daahira mansuuq maaha laakiin arrinku waa shay jaa-isa hadduu ruuxu iska ilaaliyo kaadida duulduulkeed iyo taas bal uu iskaba ilaaliyo wuxuu ihi musanifu baabulbowl cinda subaati qowmin waa baabkii hore uun markii hore wuxuu baabaystay baabulbowli qaa'ima wa qaacidan qaacidkana waa min baabi waalo ayaa nidhi haddana baabulbowli cinda saaxibihi waa kanoo ine waa kan yidhi faqumta cinda caqibihi buu yidhi iyo watasaturi bilxaaido waa kaa iyadana lafdigii inooguma sugnayd faataa subaata qowmin khalfa xaa'idan waa tan iminkana tarjamo lafdigii subaadada ahayd oo labadii riwaayo horeba inooguma sugnaa buu tarjamo u dhigto baabulbowli cinda subaati qowmin qowm meelaha ay masbaladooda ay gudaafadooda ku tuuraan balkaadidii lagu kaajiyay halkaa agteeda baabkeed weeye oo taasubu baabkeeda yahay marka subaadada waataan leenahay idaafada loo idaafeeya waa likhtisaas oo kale in arrinkana dee lama odhanayo dad ibuu meel ay leeyihiin oo milkigooda intuu kuba kaajay buu idan la-aan oo kaleo taasi idan bay uba baahnayd lama odhanayo arrinkani waa meesha xashiishkoodaba ay ku daadinayeen gudaafadooda kale ay kuba daadinayeen idaafada loo idaafeeyna waa likhtisaase baltan baabkeedii ayuu iyadna baabulbool cinda sabaati qowm xadaana moxamed ibnu carcarata qaala xadaana shucbatu can mansuurin can abi waailin qaala kaana abu muusa markii dhoweyd waxaan soo haynay shucbo xadiidkan casharka ku bilownay can ilacmash can abi waail iminkana shucba ayuun baan haynay laakiin maxaa jirta can mansuur can abi waail macnaa laba sheekh buu leeyaho xadiidka ka wada maqlay labadoodna abu waail ka maqlay waa acmash iyo mansuur oo isla dabaq ahaa mansuur ibn lmuctabir isla wada reer kuufaasa shucbo iyo abu waail iyo abuu muuse iyo wada reer kuufa ayuu yihiin maxamed ibnu carcarata isagu reer basraa waana sheekhan bukhaari waana nin hiqa ahoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey weliba kuwoodii yaryaraah oo bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud saddexdaa kitaab ayuu riwaayo ku leeyahay maxamed ibnu carcarata ibnu birind albasri wuxuu yihi markaa haddaba abu waail kaana wuxuu ahaa abu muusa alashcariyu yushadidu mid adkeeya filbowli kaadida ayuu adkeyn jiray aad buu dee markaa isagoo le dee waxa weeyaan waa cadaabulqabrigii baa ka imanaya dhib baa kaba imanaysa ayuu aada u adkeyn jiray hadday tahay isaga iska ilaalintiisa iskaba ilaalinayo iyo dadkoo uu dee kuba adkeyn jiray oo bal iska dhowrka iyo say isagaba ilaalinayaan uu taa aada uguba adkeyn jiray riwaaya waxaa ku yimi ibnulmundiri ay wariyeen oo inuu abaa muuse maqlay waa nin kaleo aswad laydhaa ibnu yaziid isagoo nin arkay taagni ku kaashaya ayuu hi wayxakaa falaa qaacidan waa tashadudkiisii un macnaa waxa weeyaan war halaagaage maxaad fadhi ugu kaaji weyday markaasuu qisadan imaka halkan uu isagu laynooga soo naqlinayo ayuu sheegay oo kale bal markaa aad buu isugu adkeyn jiro dee iska daa kaadni adigu taagni iyo waxyaalaha isaga agtiisa in laguma kaajaamay ol markaasaa yaquulu wuxuu odhanaya ina bani israaiila reer bani israa'iil kaana idaa asaaba hadduu asiibo thawba axadi midkood maradiisa waa maxay waa idaa asaaba albawla weeye kaadidu hadday asiibto midkood maradii qaradahu waa goyn jiray inta ay asiibtay waa dee isrigii iyo culayskii iyo korkooda la yeelay ilaahay subxaana watacaala inaga fudaydiyey hadday kaadidu maradii ama jirhkii gaadho waa tan la maydhayo un intaasaa inagu filan iyaga wuxuu yidhi wuu goyn jirayba intii uu marada kaba gaadhay lafdiga bukhaarina waa kan thawba axadihim muslim halkan waxaa dhacay kaana idaa asaaba jilda axadihim midkood haragiisa laakiin jildigaas xadiidku kol hadduu xadiid keliya yahay qurdubi oo kale wuxuu kuma fasiray inuu yahay jildigu waaxiduljuluudi latii kaanuu yalbasuunaha wey waa harkahaa dee kolkol mara ahaanba loo qaadan jiray dee markaa dee dhar ay kaba dhigan jireen kaas baa ujeeddadu ay tahay waayo lafdigan baa sawb imanka halkan ah halkaasna jildiba ay muslim ahayd jildigiina walow daahirkuu yahay haragooda oo taasna dee culays aad iyo aad u weyn iyo dhib weyn ay ahayd haddii jidhkii laba gooyo wuxuu kuma fasiray inay tahay waaxiduljuluud alatii kaanuu yalbasuunaha laakiin lafdi abu daawuud abu daawuudna waa kollay riwaayaduu soo arooriyo waa iyadoo aada u kooban buu dee bilowyada kitaabka kuwa soo arooriya lafdigiisa idaa asaaba jasada axadihim oo macnahane laakiin waxaa suurtagal un riwaayo bilmacnaa inay tahay jildigaasoo macno lagu wariye bal waxaan leenahay waa thawb oo xataa saasoo albaani lafdiga inuu munkariye ugaba tiriya abu daawud lacay baan leeyahy haddaba haddii midkood gooya saasuu lahaa dee yaan taagni laguma kaajo ma dhici karta kolkol inay isaga gaadhsiin jirtay inuu weel iyo waxyaalo kuba kuba kaajo faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi layta amsaka allamuu ka ka joogsado arrinkaasoo afkiisa ka haysto macnaa arrinkan tashadudka intan leegiyo adka adadayga ama adkayntaa badan uu kaadida adkaynayo waayo ataa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam sbaata qowmin fabaala qaa'iman rasuulka ilaahay meel gudaafaduu yimi qowm gudaafadood markaasuu taagni ku kaajay dee iyadoo walow meeshu meel jilicsanayeedoo meesha xashiishkiya ay tahay haaliban aanay wax kaba ka soo noqonayn haddana ixtimaal waa jiri karaa kolkol inuu waxyaalahay ruuxii aanu dareemayna ay sooba gaadhaanba rasuulka ilaahay ixtimaalkaa baciidkee fakol hadday meeshu jilicsan tahay oo meel adagoo la ogyahay in duulduulku kugu soo noqonayo aanay ahayn muu eegina waa kan kuba kaajay marka dee waxa weeyaan haddii wuxuu wax daahira uya ama ixtimaal dhow inay wax meeshii kaba soo noqonayaan ruuxu inuu iskaba ilaaliyo weeye laakiin haddii dee meesha meel jilicsan ay tahay haaliban aanay ruuxii waxba kaba soo taasi ta badan ay tahay ixtimaalkaa baciidkii waxba dee shareecadu ruuxii kuma adkaynayso oo arrinkaa aada u baciidkaa ruuxii lama laaziminayo laguma adkaynayo muraacaadkiisa iyo ilaalintiisa tan buu yidhi muu iskaba arrinkan tashadudka intan leeg muu ka joogsado way fiicnayd inuu kaba joogsadaa waayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa kastanba yeelay bal kolley axaadiidu jawaaskay inooguma sugan tahay waana jawaasunbaa nidhi saas cumar iyo cali iyo zayd ibnu thaabit iyo qolooyin saxaabadoo dee iyaguna taagni lagawa ku kaajay iyadna way inoogaba sugan tahay bal markaa haddii rashaash laga aamin yahay rashaash dee maaha arrinkii caadadii maaha si rasuulka ilaahay u badnayd maaha laakiin dulduul haddii laga aamin noqdo waa xaraam lama odhanayo xadiid baa jirta dee waxyaala sooba arooreo lafdi ahaa rasuulka ilaahay inuu nahiya can ilbowli qaacidan qaa'iman baan u jeedaa lafdi isaguna ha ku tirinayay arrin kalena waa la socday inuu min aljafa waxyaalaha qallafsani iyo engeeg iyo fogaansho sunnaa lagaba fog yahay kaadi laguma kaajo taagnee laakiin waxyaalahaasoo dhan wax ka sugani ma jiraan oo dee iyada xaadiida nahyiga kuma timiya ama noocaa kolley way tacadudeene iyada midna kama sugna sidoo halkan xaafid ibnu xajarba leeyahay walam yahbut can ilnabiyi sala allahu calayh wasalam fi nahyi canhu shay kamaa bayantu fii awaali sharxi tirmidi sharaxanaynana maaha wuxuu leeyahy sharaxa tirmidi bilowyadiisa ayaan taa ku caddeeyay kolley malaha qadca ayuu kaba qoray qadcadiina lama hayo dee marka horena muu dhammayn sheekhu kitaabka baabu qasli dam kaadida meedhitaankeedii horeynu usoo maray tanna waa xukumkaa taagnida iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa bal waxaanan linin waa jawaasun libayaan aljawaas baa rasuulka ilaahay tani u sameeyey laakiin caadadiis iyo tiisi waxay ahayd badnayd inuu fadhi kuba kaajo imanka halkana baabka waa la dhiigu dee waa nijaas maydhitaankii dhiigga laba maydhayay taas buu baabkeed yahay waa xadiidu mar dambe haddana soo celin doono markaan istixaadada ama xaydkii abwaabtiisa gaadhno ayuu inoo keenayaa oo wuxuu ihi xadaanaa moxamed ibnu lmuhana qaala xadaanaa yaxya can hishaamin qaala xadaatnii faatimatu can asmaa qaalat annahaa qaalat dadku waa dadki aynu soo wada maray moxamed ibnu musa alcanazina waaba siduu bukhaari uu sheekiyu shanta kale imaam ee kutubta usushaalena sheekhuguba yahay waa canazi yaxyuna waa yaxya alqadaan oo inagu badano dee imaam ahaa hishaamkuna waa hishaam bnu curwa faatimana waa haweenaydiisiina inadeertiin ahaydee faatima bintulmundire horeba aynuu soo maray isagoo wax ka warinaya nidhina way ka weynayd waana sawjadiisii asmaana labadoodaba waa ayaydood waa asmaa bintu abibakrin qaalat waxaa tihi asmaa jaa-at waxaa timi imra'atun haweeney baa timi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u timi fa qaalat waxay tidhi haweenayda waxaa barh riwaayaadka qaarkood kuwa yimi waa riwaaye shaafici can sufyaan ibnu cuyayna inay asmo nafteeda ahayd dee ruuxuna hadduu naftiisa ibhaabiyo oo dee bal maalan taas waxba waxaan filaya meelo kalena way dhaceen axaadiiso waxba ishkaal ma jiro walow imaam nawowi halkan taas uu kuba tiriyay inay riwaayo daciifa tahay sheekhuna wuxuu leeyahay halkan sanadkeedu waa saxiixe laakiin tadciifka imaam nawowi wax daliiloo dee keenaya tadciifkiisa ma jiro bal waxaa laba yidhi oon leenahay riwaayana kuba timi inay asmo nafteeda ahayd fa qaalat waxay tidhi ara-ayta bal waxaad iiga warantaa ixdaana midda anaga naga mida taxiidu xaydaysa fi sawmi maro maradaa keliyay leedahay dee waqtigii xaydkii maradaasay gashan keli gashan tahay xaydkeedii waa gaadhaya waxyaalaha dumarku dee waqtigeennan yimi ee iyagoo maradii ay gasho dhici kartay inaan dhigmo kaba muuqanoo de ay waxaan ay xidhanayaan taasna iyaga agtooda may jirin haddaba in midda anaga naga mid ee xaydaysa maradeediiyo dhiiggii gaadhayo kayfa tasnacu say samaynaysaa maradeeda seebay kuwa samaynaysaa dhiiggina dee waa asiibay oo waa gaadhay qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo macnaa dhiiggii xaydka maradii gaadhay laftii inoo dambeeyaaba idaa asaaba thawbaha damu min alxayda waa laftii kitaabka ku dambeeya bal haweeneydu maxay samaynaysaa haddii maradeedii dhiiggii xaydku uu gaadhu asiibo markaa qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh taxutuhu way xoqaysaa macnaa dee kolley waxaa la arkaa markii ma qoyana dhiiggii waa ku engegay ayaamana waa tan maradii xidhnayd waxaa la arkaa mara labaadba inaanay lahayn oo dee saasaa waqtigaa horeba xaaladoodu ahayd iyo markaa taas marada ay kuba tukanayaan baa dee taa waqtiga ay xaydka gashanayiin ay gashan yihiinna ay ama ay xidhanayaan bal markaasa markii dee dhiiggii engegay ayay ama qori ha noqoto ama cidideedabay horta way xoqaysaas way ka jejebinaysaa weeye wixii jurmigaasuu meesha ugaba baxo oo taxutu macnaa taxukuhu weeye macnuhuna waxaa looga jeedaa xakigan isaalatu cayni jurmigan iyo dhiiggan dee waa kan meesha ku qalalaye horta cayntiisii in la suuliyo taas baa ujeeddadu ay tahay uma taqrusu waxay ku jejebinaysaa ama ku ayma aada ugu deexijinaysaa oy marmarinaysaaba bilmaai biyo oo macnaa waxa weye meeshii dhiiggii hortaas in cayntii markay ka suuliso maradii dhiiggii dayna wuu dhex galay oo maradii way cabtay oo intan sare ee yar engegtay uune meeshii ku qolafaysatay haddii laga jejebiyo baaqibaa dhiiggii marada dhexdeediibuu ku jira markay marka hore horta cayntii suuliso xakiga ama xatiga ku suuliso haddana biyo intay qaado asaabicdeeda atraafteedna meeshii ay ku qabato saasa ugu maroojiso si bal wixii marada ee cabtay ee dhiiggay ahaa uu meeshii ugaba soo baxo oo maradii ugaba baxo uma taqrusu bilmaa macnaa tadruku weeye iyadoo adraaftii asaabicdeed iyo waxyaalahaas ee isticmaalaysa o adeegsanaysa macnuhuna waa maxay waa liyataxalala bidalik wayakhruja maa tashrabuhu maa sharibahu thawba minhu wey si dee meeshii intuu ugu furfurmo wixii markaa wixii maradu ay cabtay ama dhex galay uu u soo baxo wa tandaxuhu maradii baan ama dhiiggu baan u celinaynaa wa tandaxu way maydhaysaayo dabcnaa markii eeg cayntii iyo wixii ay suushay ayay meeshii agaag u maydhi intaasaanay ku daahir noqon oo wa tusallii waanay ku tukan fiihi marada dhexdeeda kol hadday saa yeeshay waana intii ay dhiigga kuba arkayso waajibkuma aha meel kaloo dhiiggi gaadhin inay dee maydho oo wixii haddii xataa shaki jiray wixii yaqiinaha shakiguma suulinayo ee intii ay dhiigga ku arkaysay markay maydho intaasaa waajibku yade hadday maradeedii wada maydhayso nadaaf ahaan u maydhaysa waa halkeeda laakiin isaaladii najaasadu waxay ugu xasilaysaa intii dhiiggu ku yaalay bal inay cayntiisiina suuliso ay sii kalena u maydho kol hadday taatee xataa intii kaloonay maydhin waana maradii dhici karta ay ku seexanaysay ee ay xidhnaydna intii ay xaydka lahayd intii ay ku aragtay markay maydho inta kale waxba waajib kuma ahe way iskaga tukanaysaa lafdigan tandaxuhuna macnaa waa taqsiluhu weeye oo damiirkana waxaan u celinin waa dhiiggii oo taxutuhu waa taxutu dama waay taqrisuhuna waa dhiiggii un tandaxuhuna waa isagii bay dee maydhaysaa meeshii aimada qaarkood waa qurdubi oo kale ayaa tandaxu kuba fasiray dee lafdiga nadxi qaslina waa u yimaadaa rashina waa u yimaadaa waa tandaxu way rushaynaysaayoo macnaa waa maradiibaa markaa damiirkii loo celin walow ay dee meeshii imanaysa damaa'ir wada socotay oo si u wada socotay inay ikhtilaaf kuba yimaado asalna maha taasi oo asalku waa inay damaartu meel keliya u wada laabanto macnaa waxa weeye marada intii kale harsanayd ayay biyosaa ugu rushaynuun laakiin dee wax weyn oy taasi soo kordhinaysaa ma jirto wixii rushayntaasi haddii meeshu nijaas ahaydna tadhiir uma noqonayso haddii kalena meeshu dahaara amama jirtae khadaab iyo siday kuma fasireen waa dhiiggii un oo meeshii dhiiggay maydhaysa adugu marka horena sidee ay ugu fududaatee maydhitaanku cayntii iyo wixiibay iyo jurmigii ayay suulinaysaaba weyn markaa xadiidku maxuu daliil inooguba yahay waa arrinkii u baabaystay oo dhiigu waa nijaas haddii dee ay markaa maradii uu gaadho ama jirhkiina wixii lagu suulinaye lagu maydhayay waa biyo oo wax kaloo maayacayo waxyaalahaas ama umuurihii kale ma gelayaane dee waa in biyaha lagu maydho oo lagu dahiro koleyna dee waxa weeyaan mala waxaan filayaa inay ijmaac kuba dhowdahay may qowluljumhuur ay tahaye laakiin farqi u dhaxeeya nijaastii dhiig ahayd iyo nijaastii wax kale kaba timina maba jirto waxyaalihii kale nijaasaadkii kalena sidaa dhiiggaba loogu maydhayo biyo ayaa iyagana biyo looguba maydhayaa bal kolleyna wixii intaa dhaafsan xadiidka oo wax inoo iman doono oo xadiidka uu soo celin doono oo arinkan xaydka iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan xadiidka baabkiisu kuba keeni doonaaye laakiin baabu qasli dam waa taasoo rasuulka ilaahay amray inay dhiigga aanay ku tukan horta maradaase ay ka maydho weliba cayntiisii iyo ay suuliso ahartiisna way suulaysaa markaa dee habkan xatigan iyo qarsigan iyo waxyaalaha lalaba yimaado bal hadhow haddii iyadoo saa yeeshayoo intii karaankeedii la timi casaankii dhiiggu uu bidhi waayey macnaa way maydhaysanay u maydhay haddana midabkii unba hadho u bidhi waayey sida xadiidka abi daawuud iyo kolley dee masalada waa masale inoo dambayn doontee taasi dhibaato kuma keenayso kol haddii cayntiina ay suuliso ay maydhana wixii gudhi waayey ee dee midab meeshii ku hadhay uni darar uma keenaye waa maro daahirun bay noqon xdثna محمد qال xdثna أbو معاaوية qال xdثna هiشhام بن cروة عن أbيه عن cاشhaةa qالت أنha qاaلت cاشha waxay tihi abu معaaوiyana eeg mxamedkana mxamed بن السلاam dee kole mxameda kalena meesha way galan inaynu hore marar kala duwan usoo maray abu معaaوiyana waa ninkii indhaalaa nidhi mxamed iبن khaasin baa la yidhi habeen dhaweyna magaciisa oo dhan aynu saa usoo aragnay markaas ayaa abucaaisha ayaa waxay tihi qaalat jaat waxaa timi faadimatu bnatu abi xubayshin faadimo ina abi xubaysh baa timi ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bay uu timi waa haweeney qurayshna faadima binta abi xubaysh la arka xadiidkanuun leh ba xadiidkanuun leh magaca beed qays ibnulmualib baa la yidhah waa raaweyni reer bani asado qolooyinkan bal maalan caaisho maahe laakiin waa curwe iyo hishaam iyo ayaabay dee qolooyinku ama isla reer ahaayeen marka laega jiribka dee qureysheed markaynu eegno haweyna kale iyadna kitaabka ama saxaabiyad kaloo faatimo bintu qays la yidhaah bay jirto iyadoo abwaabu dalaaqna kitaabka kuba sugan waana haweynay saddex dalaaqoonta lagu furay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tumood muhaajiraadkii kaba mid ahayd taasi waa mid kale waa reer bani fihr laakiin tan walow magacaa dee qays ay waalid ahaan kuba kulmayaan waa laba dumar ay keliyiin tanna balsu ibnu mulaqin yidhaaho waaba xadiidkan axaadiiseedu haweenaydan baa tima faqaalat waxaa tihi yaa rasuula allahi inii anigu imra'atun haweeney baanahay ustaxaadu falaa adhur ustaxaadu macnaa dhabar furan baa igu dhaca dhiiggaa iga gu'i waayo falaa adhur maba daahir noqonayo dhiiggu igamaba joogsanayo oo ustuxiidat ilmara waa markaa ayaamihii caadada ayaamaha aan ahayn ruuxa dhiigeedu uu bal maalan ama ayaamaheedii dee ay caadada u lahayd ayaama aan ahayn dhiiggii kaba guy waayu socdaba waa taa mustaxaadada laba odhanayay oo istixaado waxay dhahan jaraan dami min farji lmara fii hayri awaani waqtigiisii waqti aan ahayn oo dhiiggiis kaba socda waa dhabar furanka dee dumarka kuba yimaada ee xanuunka ama cilada haddaba iyadu waa dumarkii mustaxaadaadka ahaa dhowr dumarina way jireen oo dee arrintan intay kuwa timi rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ama dahaaradooda ha noqoto ama salaada siday kaba yeelayaan haba noqoto iyo waxyaalihii kale uu rasuulka ilaahay uu baray siay yeelayaan bo axaadiida inooguma sugan haddaba haweeney baan ahay xaaladaydu taa tahay oo falaad hur maba daahir noqonayo ujeedadu dhiigu igama go-ayo maxaan yeelaa weeyo sidaan yeelaa oo afadacu salaata weeye salaadii markaa intaa dhiiggaasi maba go-aye miyaan faraha ka qaadaan iskaba daayadayna way ogeyna waqtigaa xaydka inaan la tukanahayn oo dumarku aanay tukanahayn faqaala rasuulka ilaahi baa wuxu uhi rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam laa ay laa tadacu salaata salaada haddayn salaada waxanimaha xaydkii waa xanuun ee haddayn salaada wuxuu uhi inamaa daaliki kaagaas arrinkan had sheegayso iyo waxaan dee dhiigani sababtiisu cirqun xidid weeye waxaa weeyaan waa xirqi ama xidid qoonmay oo kale waxay idhaahaanba dee farjiga xaggiisa oo ama raximka xaggiisa soku kuba suganyo magacna way u sheegeen ama alcaadil baabay yidhaahaan adigu waa waxa weeyaanun waa xidid aahaartii iyo raadkii iyo waxa noqday waa xanuunun weeye waxani emaha dhiiggan dabiiciga ah ee iyadoo haweeneedu caafimaad qabta waqtiyadan gaarka ah ee dee bal matalan taa kaba yimaada walaysa bixaydin dhiigga aan joogsanayni xayd ma aha ee waa cirqi un bal matalan taas wax noqday ee hadaynin salaadii markaa muxuu yihi faida aqbalat xaydatuki xaydadaadu markay soo qaabisho macnaha waa markay bilaabantay waqtiyeedii yimaado fadacu salaata salaada daa waida adbarat markay daba jeediso waa markay dee iqbaalkuna waa bilowgii uu bilaabmayey idbaarkuna waa goyitaankii xaydku go-ayay faqsilii maydh canka xaggaaga adama maxalushaadku inta weeye dhiigga iska maydh dee kollay maydhana way taallaayo way maydhanaysaa markaa hore uma sallii tuko bal xadiidka kolley horta maxalushaahidku waa tan oo dhiiggii xayd istixaadadii ahayd baa rasuulkii ilaahay yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo kii xaydkiiba waa nijaase dee iska maydho iska dahir oo iska maydh intaas weeye oo dhiiggii in la maydhayo oo layskaba maydhayo dhiiggu ama kaa xaydka ha noqdo kii dee istixaadada ha noqdo dhiig kale haba noqdo maradii iyo jirhkiiyo in lagaba maydhayo xadiidka waata iyada inooguma sugan waxa lagu maydhaya nebiya yahay taas baa dahiraysa intaas waa intii baabku inooguma baabaysnaa ama arintan kale kolley kitaabulxayd insha allahu tacaala qusil markan kaba baxno ayaan u tegi doonaa dee istixaadada axkaamteediina waa qeybo kaba mid oo ama waa dee dumarku kolley isku xaalo maaha oo dumarkii mid waqtigii hore sida haweeneedoo kale haweene weyn ahayd oo caado taqaanayoo bal matalan arrintani cillo dambo kuba timi ay tahay taasi dumarkiibay ka mid noqon dumarkii waxaa kaba mida mid labadan dhiig dhiiggan dee xanuunkaa iyo dhiiggeedii kale haddii xataa ay wada socdaanba kala soocaysoon midab ahaan ku kala soocaysiiyo ur ahaan iyo iyo mid aan kalaba soocayn taas baaba waxaa mid aan caado hore u horeyn oo arrintani kuba bilaabantay waxa weeyaan taas mid caadadeedii hore xusuusan imise cisho ayay caadadeedu intaana waxaana ku iman caadadeedu ahaan jirtay bisha waqtigay ugaba iman jirtay iyo mid waxaaba ilowday saa daraaddeed axkaamo kala duwan ayay yeelanayaano isku shay ma noqonayaan isku xukumna axaadiid baana jirta insha allahu tacaala xadiidkani kaba mid yahay dee kuwo kaloon kitaabka inooguma sugnayn kaba mid yahay oo baama saddex xadiid baan nidhaahnaa waa usuusha baabkan marka la eego markaa dee baabkeedii baan kuba sugaynaa halkan maxaa rasuulka ilaa yidhi bal haweeneedani caaday lahayd ay taqaanay oo maalinta iyo waqtigii bisha ugaba imanaysay iyo intii ay soconaysay taqaanay wixiina waa koon marka dambe kaba gu'i waayey rasuulka ilaahay caadadeedii buu celiye wuxuu leeyahy xaydkaagii marka uu yimaado macnaa waqtigii aad xaydi jirtay iyo taasi uu yimaado salaadii faraa kaba qaad waa mid waxaa kaloo aan halkan kuma fasiri karnaa inay kala soocaysay labada dhiigba ay kalaba soocaysay iyadna waa la xug markaa markay xaydkaaga yimaaduu bilaa macnaa waqtigaad xaydi jirtay umuurahaasi salaadiida ee xaydaa tahay wayda adbarad xataa dhiiggii kaleo aan kala go-in marka ay kaasi uu go-anayo muddadaasi ay dhammaatana dee wixii dhiiga iskaba maydh faktasirina way taalla waana inoo dambaysa dee maydho markaa dhiiggiina iskaba maydh dabadna tuko sugno saasun ahayd salaadaadii wado ilaa waqtiga haddana gaadhayo bal waa xadiidka waxaan leenahay de axaadiida baabka markaa dambe baan sila yar eegi doonaa waxaa kitaab rugtay waxaanu dhigan iyo bal umuuraha iyadoo meelahan ugu dee hadal badan ee ugu yar ishkaal badan kutubta fiqigana markaa khaasatan mutaxayiriya qeybaheediiyo markaa ay tahay abwaabtaasi meelaha uguba adag laakiin sucuubo badanna ay kuba sugantay kolkol kutubta fiqigu say usoo dhigtaan oo dumarkii aanay dabdinba ka rahayn inagu bal taa waxaan eegi doonaa axaadiid usuula oo dee iskana sahlanoo si fiican looba dabdin karayo oo bal matalan umuurihiina camalkoodii ay kuba camal falayeen oo iskaba fududaanayo biidn illaahi tacaala dee ruuxii waxaani kuba yimi maxalushaadku iminka halkan muxuu noqonayaa faqsilii canki dama dhiigga iska maydhi oo dhiiggii waa la maydhaya wey uma salli macnaha ikhtisaal maaha inay dhiigguun maydhaysay ku kaaftoomayso kol haddii waqtigii dhiiggeedu dhammaaday xaydkeedii caadiga way maydhanaysaa dhiiggiina way iska maydhaysaa hadday maro tahayna waa taa xadiidkii hore aynu kuba soo marna isma sida u maydhayso dabadeedna way iska tukan tibay wadi maydhi dambo lagu leeyahayna ma jirayso ilaa dee laga gaadhayo waqtigii haddana xaydku soo noqonaya qaala wuxuu yidhi hishaam baa odhanaya waqaala abi aabahay baa yidhi laakiin xadiid marfuuca un baan kaba dhigaynaa xadiidkay laba socotay waa riwaayo watawada'i uma tawada'i weysayso likulli salaatin salaad kastaba u weysayso xataa yajii'a dalika alwaqti ilaa waqtigaasi imanayo ujeeddadu markaa aada mar xaydkaagii go-o ama caadadeedii ha u laabanto ama tamiis ha u laabanto dhiiggii kalena waa iskaba jira waad maydhan dhiiggii baad iskaba maydhi salaaddii baad tukan intaa ilaa waqtigaa waqtigiisii lagaba gaadhayo dee ama tamiis haba noqotee ama caado haba noqotee marka salaad kasta u gasho way weysaysanaysaa una iyadoo laba salaadood weyse kuma wada tukanayso salaadan markay tukato haddana salaaddii kale waqtigeedu markuu yimaado inay weysaysato un weeye maydhina laguma laha ilaa waqtiga imanaya marka waqtigaas yimaado uu sheegaya maxaa imanaysaa dee wixii oo dhan bay faraha ka qaadasayna xaydkiibaa yimi dabadeedna saasubay ku camal falaysaa qaal abi watawada'i uma tawada'i likuli salaatin xataa yajii'a dalika alwaqt baabu gasli lmaniyi wa farki wa gasli maa yusiibu min almar'ati hadakani baabu gasli lmaniyi wuxuu u baabaysayahay manida maydhitaankeedii la maydhayey ee maradii laga maydhayay maha ikhtisaalkiiyo maydhigii ruuxuu kaba maydhanaye waa maradii ay gaadhay iyo farkii xoqitaankiisa la xoqee lagaba daadiyo hadduu maradii kuba engego dee ama cidi ha noqoto ama wax kale ha noqotee saasun looga xoqo saa laguma daadiyo laguma kaaftoomo iyo farki waqasri maa wa baabu qasri maa kii markaas maydhitaankiisi yusiibu asiibaya min almar'ati waa waxaan dee ruuxa markaa jidhkiisiiba gaadhay ama maradiisii gaadhaya haweeneyda xaggeed marka ay kulmayaan waxa kaba asiibaya ujeedadu waa qoyaankii ruduubadii farjiginba haweeneyd oo kale iyo qoyaankii xaggaa ugaba imanayay iyadna maydhitaankii ruuxu uu iskaba maydhayay taas buu baabkeedii yahay ee waxaa la maydhaya amaha ikhtisaale waa dee intii dee meeshii qoyaankaasi asiibay tarjamo gaaruu iyada tan u dhigan doonaa xadiidna waa keeni doonaa kolle xadiidku keenayana waa xadiidkii aynu kuba soo marray halkii weysada ee ruuxii dee ballaaweynadii laba kulmay ee aanay waxba aanay kaba iman mani kaba iman wuxuu yeelayay walow aan nidhi waa mansuuq aynu kuba soo marruu markaa mar dambe xadiidka ama uu jaanibkan u keeni doono isagoo intan waa qasri maa yusiibu lmar'ata uba dhigtee macnaa haweeneyda xaggeeda wixii ruuxa kaba asiibaya ka soo gaadhayay taas maydhitaankii laba maydhayay ayuu baabkeedii yahay xadaثna cbdاn qال أخbarna cbdاللahi qال أخbarna cمr بن maymuن الجزري عن سlayman بن يasاar عan cائشhaةa qاaلت أنha qاaلت bal cabdاn horeynuu soo maray cabdاللahina markaa cabdاn iطلاaqaya waa taa nidhi waxa weeye waa imaamkii cabdاللahi بن mubaarak cmr بن maymuن الجزري ma xusuusin hore inayn usoo maray waa nin ثiqa ah oo dee aada u qeymo badnaayo waxa weeyaan dadkii taabiciintii ugu yaryaraa la waqti ahaa la mucaasarooday laakiin isagu saxaabo cid ka mid u arkay maba jirto waa kibaaru atbaaci taabiciin un baaban leenahay camr bnu maymuun aljazariyudan loo nisbeeyeyna waa nisbatun ila aljaziire horta aabihii isagu kolley male halkaa ma degin aabihii maymuun ibnu mihraan oo nin hiqa ana nin faqiihana camr bnu maymuun kutubta lixdaaba waa ku riwaayu ku wada leeyahay oo waatan aan hayno dee kutubta lixdaaba laakiin aabihii maymuun bukhaari waa adabulmufrade kitaabka riwaayo kuma laha adabulmufrad buu riwaayo ku leeyahay shanta kalena riwaayo ku leeyahy waa nin hiqo laakiin faqiiha isagu markii hore malaha reer ciraaq baabuu ahaa reer kuufa haddana raqa magaaladan la yidhaah buu degay waqtigii cumar bni cabdilcasiis uu amiirka noqday mu'miniinta ama khaliifada uu noqday ayuu jaziira u diray uu caamilkiisa ahaa halkaasaa uu degay san baa nisbadu ugaba timi maymuun ibnu mihraan oo jaziiro caamilba cumar uba ahaa ayaa inankiisa nisbadu ay ugaba timi jaziirana waxay yidhaahaan dee culimo badan waatanoo aljazariyo ay kuba badan tahay kutubtee labada webiye furaatiya iyo markaa dajla intaa u dhaxaysa bilaad oo dee bilaad ballaadhan ahayd oo ilaa dee kolley taas ayay bilaad oo badan oo dee markaa xataa mawsirtan imankiioo dee iyadna way gelayeenbe intaas baa bilaaddaa u dhaxaysay jaziiro odhanayeen raggan loo nisbeeyeyna dee halkaas bay nisbadoodu ay ahayd markaas waa nisbe halkaasa oo ibnu ahiradiyabaa kaba mid oo jasiiratu ibnu cumar meel la odhanayo halkaa kaba mid ahayd bay u nisbeeyeen daba camr ibnu maymuun baa xadiidka wuxuu ka warinayaa sulaymaan ibnu yasaaro fuqaadii madiina toddobada ahayd nin ka mida ah can caaishata qaalat annaha qaalat waxay tidhi caaisha kuntu waxaana aqsilu mid maydho aljanaabata janaabada min thawbi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maradiisa ayaan kaba maydhi jiray janaabadu imika dee maaha waa aqsilu janaabata ay aqsilu ahara ljanaabati weye waa janaabada aharkeedii waa manidii ayaan maradii rasuulka ilaahay kaba maydhi jiray fa yakhruju uu baxaya ila salaati maradan inta dee markay maydho maro kaleba ma xidhanayn iyadoo tani intay u egegaysee iyadoo maydhay oo intii dee ay ku aragtay mani meesha ay kaba maydhay ayuu rasuulka ilaahay bixi jiray waina buqaca almaayi walxal ina buqaca almaayi waa jamcu buqcati buqcana waa meeshan dee imika meello way qoyantay meello way egegatay laba midab bay kala yeesheen ikhtilaafu lownayna ama labada midabee kala duwan baa buqca lagu magacaabaa haddaba buqacdii maanta waa qadcooyinkii iyo meelihii dee qoyaanka ay dee waxa weeya biyaa lahaa fii thawbii maradiisa uu kuma sugan yahay oo maradii oon engegin qoyaankii uu kaba muuqday intii ay maydhay ayuu rasuulka ilaahay salaada uguma bixi jiray xadiidku waa duruqo xataa ay markaa riwaayadda mada waa ama sida baabka dambe u inoo dhigto iyona isagu inoo keeni doono ama laba xadiidoo dambe inta baabkan mooyaane bal markaa waan sii raacin doonaa xadaثna qtaybة qal xadaثna yزيid qal xadaثna cmr can sulayman qaal samictu caiشhaةa xa camrinkani waa camr اljazri sulaymaanna waa sulaymaan ibnu yasaaro yeziid ninkaa la yidhaaho ay culimmada qaarkood waxay dhaheen waa imaamkii yeziid ibnu haaruun aynu kitaabka kuba soo marayoo nin hiqo aada u qiimo badan ahaa dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyay habeen dhow inaan waxoogaa ku yar joogsanay qisadiisa waxaa kaloo layidhi waa yeziid ibnu zureyc labadoodaba qutayba waxbuu kaba wariyaa ama camrna waxbay ka wada wariyaan walow ay aimada qaarkood ay raajax yeelaan ninkani yeziid ibnu zureyc inuu yahay oo yaziid ibnu sureec kolley waxay u raajax yeelaanaa marka la eego qutayba isaga aada looguma yaqaanaa inuu yaziid ibnu sureec wax kaba wariyo marka magacyasanoo muhmalah muhmalla waxay idhahan magacaaddee intuu magaciyay laba ruux ay kuma kulmayaan wixii lagu kala soo celaana aan la raacin bay muhmal yidhaahaan marka sanoo kale muhmal asaanida u yimaadana waxyaalaha ay qaacidada ah sida loo kala sooco raawigani ciddii uu badnaayo isagu marka la eego riwaayadooda uu badnaa ayaa lagu fasiraa waayo kaas oo bal maalan waa adigu wujuud ay ku kala saaraan mid kaba mida qaacidadana kolley sharaxa idinkuma sugantay qolooyinkiina sharaxaysa bal waxaan leenahay yaziid ibnu zureec san bay raajax yeeleen bal taasba weeye qolooyinkiina sharaxaysa markuu yaziid hadal buu leeyahay waa qabanaya u yar waday cibaara taalla xadaanaa yaziid oo safxada aakhirkeeda markuu yaziidkiiyo labadooda kala saariyo waxyaalahaas ayaa hadal dhacay warajaxa alqutb alxaliimiyu fii sharxi hasta ii taalla alqutb alxaliimiyu kolliina alqutb alxaliimiy la yidhaaho oo kitaabka sharxay ma jire sababku waxa weeye alqutb alxalabiyu waa imaam macruufa ka yar horeeye isaga alxalabi weeye alxaliimi ma hadday aynu isku mid nahay baan leeyahay qolooyinkiina halkan fatxulbaari haysta waa alxalabi e alxaliimi maaha bal markaa haddaba waxa uu yidhi وxadaثna mسdd qal xadaثna cabdالwاxid qal xadaثna cmr بن maymuun can sulaymaan bni yasaari qaala sأltu caaشhaةa caaشhaan weydiiyey can اlmaniyi manidaan weydiiyey yusiibu asiiba yo athooba caaishuu weydiinayaa dee arrinkuna waa masalo walow markay dumar noqoto wax lagama xishooda in iyaga la weydiiyo haba noqoto ama agtooda lagu hadal qaadee laakiin waa diin wax ku tacalluqsan waa xukum sharciya saa daraaddeed baana tani xishood u lahaynoo marada haddii madidu marada asiibto gaadho maxaa laga yeelayaa weeyo waa weydiiyo faqaalat waxay tidhi kuntu waxaana aqsiluhu mid maydha waa manidii min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maradiisa ayaan manida kaba maydhi jiray fa yakhruju waa baxayay ila salaati salaaduu u baxayay walxaal aharu lqasli maydhiga raadkii waa qoyaankiie fii thawbihi maradiisa uu ku sugan yahay buqaculmaa aharu lqusli baan ka bedelaynaa aharu lqasli walxaal buqacu lmaai fii thawbihi weeye markaa maa waa qoyaankiisii oo dee midabkii ka duwan yeeshay marada meesha ay yeelatay ay maradiisii kuba sugan tahay taas bay tidhiba bal xadiidkan bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu u tarjamaysay baabu qasli maniyi wa farki xadiidkan aan hayno dee duruqdan uu inoo soo dhigtay duruqda dambeeyabana maydhi wuu ku sugan yahay laakiin farqigu imika halkan iyada kuma sugna marka kolley caadada bukhaarina waxay tahay haddii waxyaalo xadiidkan duruqdiisa oo soo aroori aanu jiro xataa isagu aanu dhiganayni tarjamadu kuba ishaaraan marka la eeganayn mar axaadiid bay kuba timid ee saxiixa muslim iyo kuba sugan xaggaaba iyo aymo kaleba ay wariyeenoo xaggaa farkiga ah inay caaisha tidhi waan ka xoqi ka daadin jirayoo dee ciddadeeda iyo waxyaalaha ama wax kale ayay saa uga xoqi jirtay oo markay engegto ayay kuba daadin jirtay bal markaa kolley laba jaanib baa meesha jirto oo manidii xukumkeedu muxuu yahay madaahir baa mise waa nijaas waana ta baabku dee kolley abwaabteedii baan taa kuba jirnaa bal taas haddii la yidhaaho waxa weeyaan waa daahirba maydhidan ama bal markaa maxay tahay horta waxaan leenahay aimada in badan oo kaba mid ah waxay iyagu kuba tagaan in aymanidanu ay daahir tahay waana shaafici iyo axmed iyo asxaab alxadiid taas bay kuba tagaan maydhigan la maydhayaana waa tandiifun dee maradii kolley inay wuxuu isagoo nijaasba ahayn oo daahira haddana inuu maradii kuba yaalo ruuxu maradiisii naftiisa bal kama raali noqonayo waa tandiif daraaddeed iyo nadiifin bal taasba weeye riwaayaadka ay kuba yimaadeen uu sheekhu inoo ishaaray ee xagga farkigina waa umuurahay u dariishadeen booimaka tan maydhigi waa ta waxaa la odhan laha waa ka maydhay waa tan la maydhay la maydhay riwaayaadku inooguba yimaadeen markaa dee maydhiguna wuxuu tilmaamaya inuu nijaas yahay ee riwaayaadkan iyaguna kuba yimee saxiixa ah ee ah inay caaisha tidhi waxaaban anugu is arkayay anoo rasuulka ilaahay maradiisii kaba xoqaya isagoo engegan bidufri cididayda bal uu ku tukanayo isagoon salaadba isagoon maydhiba la maydhin iyo axaadiida aynooguba timin farkiga ayaana caddaynaysa inuu waxani daahir yahayoo waayo hadduu nijaas yahay waataa dhiiggiiba aan kuba soo maray inta la xoqo laga daadiyo wixii jurmigiisa ahaa dib in loo maydhayay laguma kaaftoomeen kadaadinun wixii engegay meeshii in lagaba daadiyo bal markaa waxa weeye taasi waxay keenaysaa daahirnimada kolleyna waa qowlka raajixa oqaasha culimada in halkan maalikiyada iyo xanafiyada ayaa qowlkoodu ka duwayo maalikiyaduna malaa dee nijaas bay qabaan xanafiyadii waxay ku kala duwan yihin maalikiyadu iyagu waxay leeyihin farkiba meeshii mataale hadiyo goor waa la maydhaya dee axaadiidan farkiguna waa axaadiid qowlkoodii kaba hor imanaysa in dariiqada xanafiyada aba dee in waxa weye malaa takfiifa kaba dhigeen hadduu engegan yahay farkii waa lagu kaaftoomi karaa iyagoo leba waa nijaas iyaguba leh laakiin bal waxaan leenahay dariiqadan dee meeshan aimada asxaabulxadiidna ay kuba tegeen shaafici iyo axmed iyana qowlkooda axaadiidna ay nooguma timi axaadiid in aan ku wada camal falayno ee dhammaan aan ku wada jamcin karna midna aynaan ka tegayn midna aynaan qaadanayni waa in laba idhaaha daahir weeye in waxaa tilmaamayana farkiga maydhitaanka la maydhayaana waa tandiif baabkeede maaha in loo maydhayo nijaas ahaan loo maydhayo bal markaa taas bay adugu khulaasada baabku inoo noqonaysa isaguna sheekhu waa kan weli xadiidkii uu inoo sii wadaa oo wuxuu uhi baabun idaa hasala aljanaabata aw gayraha falam yadhab aharuh idaa hasala hadduu maydho aljanaabata waa ahartii janaabada waa manidii aw gayraha qayrkeed buu maydhay falam yatab aanu tegin aharuhu aharkiisii oo aharkiisii uu baaqi yahay maxaa xukunku noqonaya xadiidkan geeli doona wuxuu bal markaa sheekhuna laakiin waa dee tacmiimiyey eh xadiidkan yar eegi doona horta inoo keeno waa xadiidkii makaan kaba soo baxna wuxuu ihi xadaثna muسى بن ismاعيل الminqariي qala xadaثna cabdالwاxidi qala xadaثna cmr bn maymuni qala samictu سulaymaan bna yasaarin fi الthawb sulaymaan ibna yasaar baan maqlay waa fi الthawbi ay yaquulu fi thawbi isagoo ka hadlayoo leh marada waana la weydiiyebe tusiibuhu ljanaabatu janaaba ay asiibayso waa mani ay gaadhayso oo qaala wuxuu ihi markaa sulaymaan qaalat caaisha caaisha waxay tidhi kuntu aqsiluhu canaa manida waan maydhi jiray min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maradiisaan ka maydhi jiray uma yakhruju waa baxayey ila salaati salaadiibuu u baxayey oo salaadiibuu ugu baxayey walxal aharu lgasli fiihi maydhiga raadkii uu kuba sugayay buqaculmaadasaan marka horeba nidhi waan ka bedelaynaayoo markaa buqaculmaayo waa biyaha buqcooyinkoodii waa meelaha dee qoyaan kale intii engegnayd aanay isku markaa mid abaha inay kala duwan yihiin ay maradii kuba sugan tahay baa rasuulka ilaahay uba bixi jiray bal iyada xadiidka dee umuurtii tii hore inooguba sugnayd ma imika halkan inooguba sugan laakiin bukhaari tarjamo ayuu dee xadiidka ka waasacsan buu dhigtayoo ruuxu hadduu janaabo maydho waa manide ama wax kala u maydhay waa dhiigga ama wax kaleba aharkiibaa tegi waayey waa maydhay intii karaankiisayduu la yimi laakiin raadkiisiibaa meeshii kaba gu'i waayey maxaa xukum noqonaya halkan tan imika halkan sheekhu raximah llahu tacaala walow waxaan harhsanaa uu ahaa qoyaankii uun eeg qoyaankunbaa harhsanaa iyadu may harhsanayn meeshii qoyaankii laakiin waa wixii laga maydhay dee qoyaankiisiiba weeye iyaduu baaqi kuyoonu engegin uu muuqdo ayuu rasuulka ilaahay salaadiina iskagaba tukaday halkaasaa muxuu u daliishaday bukhaari raximahu llahu tacaala haddii bal waxa weeyaan shayga cayntiisiiba la suuriyo waaba nijaasii dhiigba ka soo qaadiyo wax lamid ah marka wixii baa la suuriyey raad uu leeyahy waa saan markii hore sheegnay dhiiggii oo kale oo casaankii ama midabkiibaa meeshii laga tirtiri kari waayey waa la maydhay la maydhay la maydhay laakiin haddana weli ahar baa baaqi ku ah cayntii ma jirto intii la karayay waa la maydhay waxay la mid tahay in ahartan biye harhsan oo dhibaata ma jirto meeshiina daahir bay noqonaysaa taasna wax daruray keenaysaa ma jirto taas baabay tahay kollayna si aan markii horeba sheegayay xadiid abu daa-uud ayaa isaguna macnaha kuba yimi oo haddii dhiiggiiba bixi waayo waa la weydiiyey rasuulka ilaahay meeshii uu ka bixi waayo macnaha midabkiisii uu haro maxaan yeelaynaa yakfika almaa walaa yaduruka aharu walaa yaduruka aharu biyaha kugu filan laakiin raadkiisaas midabkaa hadhay waxba kuma yeelayo isaguna macnaha caamka ayuu xadiidkan kaba qaatay qoyaankin weeye aharta imika jirta laakiin wuxuu leeyahay ahartii bal waxa weeyaan ama mani ha noqoto ama kayri hadday baaqi tahay lana maydhay la tirtir oo wixii intii karaankiisayd uu la yimi meeshii daahir bay noqotay dhibaata ma jirto bal taasba wey bal kolley xadiidka waxyaalihii barhkood inooguma sugnaana waa taan sooba sheegnayo xadaanaa camr bnu khaalidin qaala xadaanaa zuhayr wayna mucaawiya qaala xadaanaa camr bnu maymuun ibni mihran bal waa xadiid keliya unba adeeg intaasay kolley taraajim kala duwan markii horena saddex xadiid baynu halkii kaadida kuba soo maray can sulaymaan ibni yasaari can caaishata annaha kaanat waxay taqsiru mid maydha almaniya min thawbi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maradiisii ayay kaba maydhi jirtay taasoo dee haweenaydii oo u adeegtay sawjkeedii qasri iyo wax laba midina tan waa dee waxa weeyaan waa inooguba sugan yahay oo waa tan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bay tidhi maradiisii ayaan kaba maydhi jiray manidii uma araahu waan arkayay oo araahu macnaha waa ara waa ahartii manige fiihi ay fi thawbi buqcatan aw buqcan oo shaki mina raawigii kaba dambeeyo buqco amase buqca haddaan iyada nidhaahna waa laba xaalo buqcadda qaarkeed gaadhay markaasay dee waa buqca waxaan ihi waa taa meeshaa midabkeedu midabkii kale uu kaba duwan yahay buqcadu tahay amase haddii meelo dhowraa ay kuba dhacday gaadhsiisnayd oo intiiba kaba wada maydheen meel meeshuun ay eegatay iyaduu buqac ay maradii ay kuba sugan tahay meelo kala duwan oo qoqoyan oo aahaartii ay kuba sugantahay rasuulka ilaahay ku bixi jiray masjidka iskaga tegi jiray adnaan arki jiray bay tidhi taas bay caaisha tihi kolley xadiidkuna waa xadiidkii inoo horeeyoon aynu kaba soo baxnay baabu abwaabi اlibil wاdawaabi wاlghanami wamaraabidiha baabu xukmi abwaabi اlibil waa geela kaadidiisa bal xukumkeeda madaahir baa mise waa nijaas taas buu baabkeedii yahay wadawaabi iyo dawaabtii dawaabta asalka hore jamcu daabatin weeye daabana curfiga caamka kulu maa yadibu ama asalkii luqada kulu maa yadibu cala alard geeliba waa soo gelayaa taa laakiin markii dambe curfi caama wuxuu kuba khaas yeelay waxyaalahan qoobka leh waa fardihii iyo biqaashii iyo dameerihii iyo waxyaalahaas ayuu curfi caami kuba khaas yeelay dawaabta marka haddaan taa nidhaahno bal waxa weeye oon iyada iyadaan nidhaahno waxay geelina waan garanaynaa addawaabna waa dawaat ulxaafira oo wixii curfigu keenayo waxaa qoob kale waa fardaha iyo dameeraha iyo biqaashii taasba weeye walghanami waa adhigii imakatan iyo adhigii haddii addawaab laba yidhaah wax ka acamsan loo jeeda geeliina cadfu caamin calaa khaas bay noqon haddana cadfu khaasin calaa caam baa hanamkiina uu noqonayaa iyo adhigii iyo wa maraabidiha adhigaan dib ugu celinaha damiirkuna dee waxa lasoo sheegay waxa ugu dhowbu uba laabmaaye waxa weeyaan maraabidii waa meelihii dee ama xerooyinkooda ama adhigu dee bal waxa weeyaan taas jamcu marbid weeyaan ama mirbadbo waa meelaha adhigu kuba sugnaanaye ama sababa ha noqoto waqtii ceel laba keenay haddii acdaantii lagalaba mid dhigo ama meelihii kale ee lagu ururinaya dee bal waxa weeye ha hadhgalo xeraha u noqotee bal taas ayuu maraabideedii taas bal iyadana wixii xukumkeedu ahaa kulley baabka raximahu llahu tacaala muu jasmin xukumo muu odhan tahaaradii abwaashii muu odhan nijaasadeediina muu odhan bukhaarina raximahu llahu tacaala waxay yidhaahaan markuu xukumku uu yahay xukum dee mukhtalafu fiihiya oo layskuba khilaafsan yahay ma jasmiyo laakiin waxa uu soo aroorinayaa ikhtiyaarkiisii aynu kaba qaadanaynaa umuuru inoo keeni doonaa tilmaamaya bukhaari wixii uu qabo ee umuurahan uu kaba qabo balgeela kaadiisa ha noqoto iyo dawaabta kale iyo adhigi iyo waxyaalaha maraabideedii ma lagu tukanaya mise laguma tukanayo muxuu yihi wasallaa waa tukaday abuu muusa abuu muusa fii daari lbariidi bariidka daartiisiibuu ku tukaday wasirqiini iyo meelaha dee digo iyo digadii oo ama dee dawaabtii daartan lagu xaraynayayba ama meeshaad imanaysayba waxa weeyaan dee degadoodii iyo saaladoodiibuu kuba tukaday daarulbariid kolle meel bay ahayd kuufo kuba taalay oo darafteeda ahayd kabna soo baxsanayd waa marka la eego daarulbariid oo waxay ahaydna darafta ayay ahayd kuufay kuba taalay dadka iyagu kaba yimaada xaggii khulafada kaba imanaya caasimadii dee islaamka dadkan umarada ee ama kuufa iyo degan magaalooyinkii kale waxa weeyaan ama rasaaisha iyo waraaqowsida iyo wararkiiyo ama looba soo dirayay oo dee inta badan fardiyo waxyaalahay fuushanaayeen ama dawaab kalaabay fuushanaayeen meel ay ku degaan bay ahayd oo dawaabtoodana laguba xareeyo taas laftigan albariidna waa tan ilaa imikadan wixii risaalo qaadaya boosaayo looba isticmaalo oo bal matalan taa ilaa waqtigeedna laftigan bariid waa taa looba isticmaalee waxay ahayd un waa meel kuufo kuba taalay oo rusushaa kaba imanaysa xaggii khulafada kaba imanaysa ay degi jirto inta badanna rasaayil iyo dee wixii bal iyaga xaggaa looguma soo diriy waxay xaggan kaba qaadanayaa dadkii loo dhiibi jiray berigii dambena kolley mala arrintu way ka acamsanayd bo meelo ka badan baaba la sameeyo had iyo goor meelahan kolkol baa loogu sii diyaarin jiray ruuxaa dee beriidka wada warkiisna waa degdeg masaafo buu goynayaa ka badan masaafada dadka kale safar kale laguma gooyo si hadhow daabadii hore u watay haddii dee beerashii ay socodkiiba uba gabto ama ay wax ku yimaadaan mid kaloo u diyaara uu helo siduu dee muhimadii loo soo dirayba uu dhaqso meeshii iyo meeshii loo diray dhaqso uguma gaadho daba daartaa bariidka oo ayuu abuu muuse joogay waana kufa darafkeed ayuu joogay bal markaa daartaa beriidkana inta badan dawaabtaa dee dadkaasi ay wataan oo kale waa meelihii lagu nasinayay ama ay joogayeen haaliban saaladeediiyo waxyaalahaasa kuba sugan weeye asirqiidna laftigu kolley lafdi carabiya maaha asarjiin ama sirjiinna waaba la yidhaahaa bal markaa taasoo kale asalkeeda hore asirqiin walow ay leeyihiin lafdigu malaa qaafkani marka la eego luqadii laga soo rogay laga soo tacriibiyey qaaf iyo jiin buu uba dhexeeyay ama wax kaaf kuba dhow buu ahaayo markaa tani waa waa tacriibkii la carabeeyey ee sarqeenku waxa weeye waa meelaha asalkeedu waa azabl waa meelahan waa saalada iyo digadan xayawaanka taas baaba dee sirqin laguma magacaaba taas baa lagu magacaaba meelahana dee waa kolley daarulbariidna waa waxaan laga heli jiray oo had iyo goor bal matalan dee ama ay inta badan ay kuba badnaydba weeye bal markaa wuxuu tukaday daarulbariid daartii beriidkana kolley sirqiinkani waa jooga waa zabli haddaan nidhi waa saaladii xayawaankan iyo waxyaalahan dee meelahan inta badan lagu dadkii kuba soo degi jiray dawaabtii ay wateen walbariyatu walxaal albariyatu meeshii bariga ahayd ene waxaa ka nadiifta ahayd ilaa jambihi dhinaciisa ay kuba sugan tahay fa qaala wuxuu ihi ha hunaa halkan wasama meesha waa beriyadii sabaaban way simantahay waa abuu muusa alashcari koleyde waa isagoo waxyaalahan dahaaro u qabay inay daahir tahay bukhaarina waatuu u soo qaatay waa qowlka uu dooranayo isagoo daartaa jooga meeshuuna meeshaa zabliga iyo saaladaa xayawaankaas ee waxaasi ay kuba badan tahay ay tahay ayuu intuu salaad iskagaba tukaday ayuu malaa iyadoo lagu yidhi maa dabadda ula baxdid oo berrigii baaba inagu dhow iyadna magaalada way kaba soo baxsanayd au yidhi halkan iyo halkaasi waa isla mid waa isku mid taasuu yidhi aduu markaa abuu muusa alashcari waaba isagoo markaa dee qabay shaygan dahaaradiisa bukhaarina waa ta aan leenahay ahaartu soo aroorinaya lagaba qaataa ikhtiyaarkiisa iyo wixii uu dooranayay xadiid marfuucana insha allahu tacaala wuu inoo soo socdaayo aada u soo celcelin doona laakiin waa meelo dambe un intan dahaaro kan marka keliya ayuun baaban arki doonaa qolooyinka markaa haddaba waxyaalahan dahaaradeeda qabaa dee waa kana way daliishanayaan kuwa aan dahaaradooda waxaa qabin ee wax saale iyo kaadi dhammaanteed baab ka wada dhigay inay wada nijaasay waxay leeyiin waxaan suurtagal ahaydba inuu dee wax kaba hooseeyeen oo haddii saaladii iyo meeshii nijaasii ay sijaayadii iyo wax ka hooseey ay kaba sii hooseyso adigu wax nadiifa dhigato wixii waa markaa lama odhanayo dee ruuxu nijaastii ku tukaday weeyo way ansaxaysaa taasaa suurtagala laakiin qolooyinka kale jawaabtooda wakhtigooda may badnayn waxyaalaha in lama dhigto marka waa ixtimaal fogoo asalkiibaa tan eh bal adigu tani waa qowlka uu bukhaari inoo soo dhigtay xadiidkiina waa kan xdثna سليمان بن حرب qال xdثna أحمد بن زيد عن أyوب عن أbي qلاaبة عن أنس qال أنه qاaل qadimhu ناaس dad baa yimi min cukli reer cukli ka mida أw curaynata curayna xadiidkana wuu soo celcelin doonaa kol shakigan baa kuba yimo aw curaynata riwaayadka qaarkood baa jasminaa iman doontaa min cuklin barhkood baa min curaynata jasmina iman doontaa kitaabka iyadana kuba iman doontaa ama ay kuba sugan tahay min cuklin wa curaynata iyadoo layskuba cadfo kolley culimmadu siday yidhaahaana labada reer kolley laba jiriboo qolana ay cadnaan ahayd qolana ay qaxdaan ahayd bay kala mid yihiin oo curaynna waa reer bajiira cuklina waa reer cadnaane laakiin way wada socdeena jamaacay ahayn toddoba malaa taqriiban meelaha noqonayo labada reer iyagu madiine uu soo wada gaadhay wada yimi laakiin labada reer bay ka kala tirsanaayeeno jasminta hadday noqotay isku cadafkuna waatay keenayaan midkood haddii la jasmiyeyna ee bal adigu see riwaayaadka tayn isugu geynaynaa labadan reerba way ka koobnaayeen halkan shakiha jireen meela aan shaki jirin baa kitaabka kuba dambeeya fajtawow almadiinata madiina fajtawow almadiinata madiina ayay naceen dhibsadeen nagaadihii laguba nagaanayey oo ijtiwaa wuxuu noqonaya waa ruuxu markuu beledkan xataa isagoo raaxaba iskaga jira uu nagaadigii uu ku nagaadiyey uu karo iyagana way ku xanuunsadeen dad reermiyey ahaayeen madiino ayay yimaadeen oo hawadeedna ay culusay hawaday u barteenna aanayn bal hadiyo goor xumad iyo xanuun badan lahayd calooshoodii baa waaweynaatay oo iyagoo hadda marka hore daciif ahaayoo naaxnaaxo iskaba ladnaaday ayay naceen nagaadigii laguba nagaanayo waxba asiibeedoo xanuun iyo waxbaa kuba dhacay markaasay dekaraheen waxa weeyaan inay madiino joogaan fa amarahum nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa amray biliqaaxin ay an yalxaquu biliqaaxin geel irmaanaayoo madiino duleedkeeda dee la daaqi jiray ayuu amray rasuulka ilaahi inay gaadhaan oy kaa haleelaan biliqaaxin ay an yalxaquu biliqaaxin liqaaxna waa jamcu liqaxatin waana hasha irmaan waliba waxay yidhahaan waa intaa ay ramadkeyn ilaa saddex bilood oo horea liqxal ama liqaax laba yidhaaha hadhow wixii intaa ka dambeeya labuun iyo waxyaalahaas unbaaba la odhanayaaye balgeel markaas ayaa halkaa madiino korkeeda ahay ayaa rasuulka ilaahay amray raacina uu joogay bal halahan malaa hala rasuulka ilaahay leeyahay bay ahaayeen rasuulka ilaahay baa amray inay halkaas ay tagaan dee waa dadka iyagu inay xolo dhaqan jiree reermiyiga ahaa ee caana yaqaaneen magaalooyin iyo waxyaalahaas aanna aqoonboo tan baa xanuunkoodaba keentee waan yashrabuu inay cabaan baa rasuulka ilaahay amray waa amarkiisii min abwaaliha kaadideedii iyo albaaniha maxalu shaahidku halkan weeye kaadidii gela weeye inay cabaan kaadideedii iyo taas dee waxaanay leeyihin qolooyin kale waa daahir ama haba yidhaaheen intooda badan culimmadu xayawaankaa hilibkiisa laba cuno dee barhkood midhadh koobanoo xayawaan dhammaantiiba waxaan dadka ahayn israaciyaano habay jiraane waa daahiro haddii aanay waxaanay daahir ahayn rasuulka ilaahay ma yidhaaheen inay cabaan dee qolooyinkan kale daahir mahalina waxay leeyihiin kollay tadaawi bay ahayde min abwaaliha wa albaniya fandalaqu way tegeen way cabbeen sidiiba yeeleen way caafimaadeen bogsadeen falamaa saxo markay caafimaadeen ayay qataluu dileen raaciya nebiya waa nimankii hadda sufada joogay ee halkaase masjidka rasuulka ilaahayna muddo laba joogay ixsaanka weyniyo abaalkanna looba galay ayaa ninkii geela raacaya rasuulka ilaahay raacigiisa yasaar baa la odhanaya ayay dileen wasaaqu nacaama geelina way qaadeenba geelina way kaxaysteen faja-a alkhabaru warkii baa yimi fii awali nahar malaa laba nin baa meesha joogo midbaa aanay qaban oo kiibaa warkii keenay maalintii subaxdii habeenkii waxaa sameeyeen subaxdiisii ayaa warkii yimi fa bacaa wuu diray rasuulka ilaahi fii aahaarihim ciidan ayuu ka daba diray halkii raadkoodii falama irtafaca nahaaru markay maalintii kor noqotay cadcedda ay dheeraatay ayaa jia bihim la keenay iyadoo lasoo qaqabtay nimankii fa amara rasuulka ilaahi baa amrayoo faqadaca aydiyahum wa arjulahum ruwaada bukhaari barhkood baa biqadca aydiyihim wa arjulihima manaa waa waxay qisaas bay ahayd si xun bay u dileen oo muslay ku sameeyeen oo xataa indhahay qodxaan kaga taagtaageen oo san bay uba galeen rasuulkii de waana kuwan la yimi xiraabada laba yimi oo inama jazaa ladiina yuxaribuuna allah warasuula wayascuuna fi lardi fasaadan waaba tan geli bay dhaceen naf bay dileen waa kan waanay gaaloobeen oo diintiina way kaba laabmeen waxaan oo dhan bay isku darsadeen rasuulka ilaahay baa amray iyadooy xiraabo tahay oo xiraabadii laguma qaadayo gacmahoodii iyo lugahoodii khilaaf in loo gooyo wasumirat caynum tani qisaas baydo waa say u galeen raacigii dee waana iyagu ay wada sameeyeen wasumirat ay kuxilat bilmasaamiir ilmuxmaad masaamiir la kulayliyey ayaa lagu kuulay lagu indhahoodii acyunuhum indhahoodii la mariyey waa si dee loo qisaaso oo wixii ay kuba sameeyeen loo sameeyo yasaar ay kuba sameeyeen walqu waxaa lagu tuuray fi lxarati meeshii shiilmadowda ahayd oo kuba dhoweyd halkii geelu gelayay ayaa lagu daadiyey yastasquna iyagoo waraab dalbayo falaa yusqowna waa dadkaa ridadoodiiyo waxa loo wada dilay oo noolaadaanba lama doonayn lamana waraabinahayn qaala abu qilaabata wuxuu uhi fahulaai kuwani saraquu waxbay xadeen waqataluu waxbay dileen wakafaruu way gaaloobeen bacda iimaanihim waxaarabu llahu warasuulahu tanbay ciqaabtan aad u adag ay kuma kulmeen kolley bal umuuro kuba tacalluqsan mule iyo waxyaalo kaliyo halkan sharaxuna uu dheereeyey inagu waqti uma hayno xadiidkana way soo celcelin doonaan bal umuurahaase waxa weeye bal adigu tan qisaas bay ahayd siduu saxaabiganba tilmaamayo riddana way iyagii kaba dhacday in xiraabay laba yimaadeen markaasay tan ciqaabtan aad iyo aad u adag kuba muteen bal inagu jaanibka kale waan iska wada dhaafaynaa sababtu waa waxyaalo inooba dambeeya oo kuwa iman doona kitaabka meelo kale xadiidku maxaa inooguba sugan rasuulka ilaahay inuu amray inay kaadidii geela cabaan taasna waxay daliil u tahayba inay daahir tahay oo geeli dee haddii geeli laydhaha kaadidiisu waa daahirna wixii kale hilibkiisa la cunayey arhig iyo lo-dii ay kaba mid ahayn ama wax kastoo hilibkiisa la cunana walow ana xadiidka kuma iman waa looga qiyaas qaadanaya waayo wax faariqo uba dhexeeyaa ma jirto war taasba wey kolleyna in daahirnimada xayawaanka hilibkiisa la cuno ay daahirtay arwaati thiyaab waashiisuna waa sida madhabka maalikiyo axmed iyo madhabkoodu yahay jamaaco salafkii ama daa'ifo ka mida qowlkooda weeye shaaficiyada haddii laga ibnu khuseyme iyo ibnulmundir iyo ibnu xibbaan iyo ruuyaan iyo istakhri iyo qolooyin saasoo shaaficiyada aimadoodii kaba mid ah walow barhkood dee rag mujtahidiin ay ahayn sida ibnulmundir iyo ibnukhuseyme iyo laakiin madhabka lagu tiiriyo oo lagu tiriyo dadkiisa ayaa iyaguna qowlkan iyagu qabayba bal taasba weeye oo bal waxa weeye markaa ibnu mundiro ayaa wuxuu daliishadaaba iyadoo xadiidkana uu daliishaday ayuu leeyahay arinkana khaas kumay ahayn qoomkaasoo lama odhanayo waqtigaa dadkaasunbay khaas kuma ahaayeen waxaa kaluu yidhaha dadkii ahlucilmiga ahaana marka la eego arigoo kale saaladiisa iyo digadiisa suuqyadoodaa lagu iibin jiray malaasamadii dee waxyaalaha bay u isticmaali jireen malaha dee beeraaya waxay u isticmaalayeen mooyan waa lagu iibin jiray kaadidi geelana dawooyinka loo isticmaali jiro cid inkiri jirtayna may jirine bal adigu dawaa'if culimada kaba mida qowlkoodu yahay qolooyinka kale imika halkan daruuro iyo waxbay leeyihiin waa daruuro oo kale xaalad daruuro waayo way xanuunsanayeen xaalada daruurana way ka duwantaho waa tan ruuxu markuu bakti cunayaba markuu gaajoodo ee uu aada u gaajaysanyaba baktigii looga baneeyey bal laakiin waxa weeye waxyaalaha malaa xujadooda ugu weynaa xadiid ibnu khuseymiya ay wariyeen oo istanzihu min albawli fa ina caamata cadaabi alqabri minhu kaadida iska dhowra lafdiguna albowl caam weeye kaadi dhammaanteed baa markaa soo gelaya cadaabulqabriga intiisa badnay xaggaasu kaba yimaada laakiin waxaynu soo aragnay bukhaari oo hadal lahaa kaadida dadkunbaa xadiidkani keenaya kaadida dadka mooye wax kale muu sheegin oo lafdiga albowle walow ashan haddii jinsiya lagaba dhigo ay keenaysay abwaashii oo dhan wuxuu leeyahy maye kaadida dadkunbaa loo jeeday bukhaarina haddaba markaa qowlku dooranaya waxa weeye kitaabka inuu xayawaankan bal hiribkooda la cunayo ay daahiriyiin waloo lafdigaa dawaab wax ka acamsan ba ay tahay kaadidoodu ay daahirtay marka haddii la yska maydhayo nijaasahaan looma maydhaye dee nadiifaan tandiifaan waayo ruuxna kaadidiis kuma daynayo jirkiisi iyo maradiisii kuma daynayo markaa laakiin wixii waxa weeya waa wax daahiro oo dee bal saasoo haddii salaad uu ku tukaday iyadoo habeendii iyo wixii ay leedahay maradiisa ay leedahay oo kale ama iyo waxyaalo saaladii ay biyihii kaga daadato oo kale iyo haddii daahir la yidhaaho weliba dee malaadinkaa reer miyiga qarfada ku noolla oo waxay aada ugu sii baahan yihiinbe dee waa daahir be bal waxaan leenahay kolley qowlku waa qowl aada u xoog badan wajiha waana taa ciddii aan ku timina ciddii meesha kuba ku tagtayna aan sheegnay bukhaarina taasu kaga midiy saasuu tarjamada u dhigtay xadiid baana inoo dambeeyay imaka qolooyin kalena jawaabtooda waa taa wax ka midaba aan sheegnay idinkuna aad baa sharaxa u yar eegi doontaan waayo hadalkuu dheereeyey walow xadiidka sharaxiisa si guud uu dheereeyey xadaثna aadamu qaala xadaثna shucbatu qaala akhbarana abu tayaax yaziid bnu xumaydin can anasin qaala kaana الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yusalii waa tukanayey qabla an yubna almasjidu masaajidka intii aan la dhisin fii maraabid اlghanam ariga xerooyinkiisa iyo meelaha maraabidiisa waa jamcu mirbad haddaan idhaahna waa min arubuud oo kale meelaha uu fadhiistay aqalkii dee halkaasan saale lagama waayo kaadiisa lagama waayo ayuu kuba tukan jiray intaanu masjidka dhisin dee markii dambu masjidka dhisay masjidkiisa waa kuba tukan jiray waana ka dee amrayba in masaajidii la nadiifiyo la udgooneeyo oo la dahiro si alfaadaha sunantu ay noo wariyeen bay nooguma timi laakiin saasay ahayd halkana sheekhu wuxuu soo qaatay waxa weeyaan meesha maraabideedii kolley saaladeed iyo kaanideed lagama waayo kol hadduu rasuulka ilaahay kuba tukan jiray iyada markaa waa inay daahir tahay walow hadda axaadiidan ay laba socotay waana inoo dambaysaa meelaha geela sabooyinkooda ama geela xorooyinkoodiiyo inaan lagu tukan oo haddii idanka halkan iyo waa ku tukan jiray uu dahaaro keenayo nahyigaas uu rasuulka ilaahay yidhina dee ay uga daliishadeen inaan u keenayn dahaaro iyo nijaas keenayo laakiin taa cilaa dambaysa aan arki doonee bal adhiga oo dee ka duwan geeli xagga marka la eego dacfigiisa iyo ruuxii meeshiisa ku tuka hadduu ku ag tukanayay hadduu dido inaan dhib loogaba baqanayno geela dhibtiisa loogaba baqanayo iyo rasuulka ilahi waa ku tukan jiray dee qolooyin kale weli daahir ma ahana arrinkooda waa ixtimaal oo ah waaba intaasoo wax ay kaba xigeen rasuulka ilaahina waa inoo dambaysaa caw inuu kuba tukaday iyo khumuro inuu kuba tukaday iyo oo lama odhanayo iyadna asal may haynba asal ahaan lamana aqoon iyaga agtooda wax laguma tukado markaa ixtimaal hadduu jiro suurtagalta inuu wax isagaba dhigay meesha daliil waadixi ma jiro waa qowlkooda ay taasi odhanayaan bal waxyaalo kalena insha allahu tacala waa inoo dambeeyaane sheekhu laakiin wuxuu xadiidkan usoo raaciyey baabka kol haddii maraabidii uu kuba tukanayey dee markaas hadday meeshu nijaas tahay kolleyna aan a arwaasi ama saalo iyo dhiga iyo waxyaalo ama kaadiya aan lagama waayen dee taasi waxay daliilu tahay inay wixu daahir tahay waa kan rasuulka ilaahay kuma tukan jiray intaanu masaajidka dhisin wallah subxaana watacaala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk allahuma zidna walaa tanqusna waakrimna walaa tuhimna wacdina